kitaabu ljihaadi jihaadkii kitaabkiisii haadaa kanu maxalu waa meeshii looga hadlaayey alxadiidu alarbacmia jihaadka waxa weeyaan waxaa laga soo qaatay min aljahdi wa huwa tacabu walmashaqa waa dhibka la yidhahdaa ilaa qofka mujaahidka dhib ayuu gaarayaa iyo mashaqo waxaa kaloo dhici karta in laga soo qaatay min aljuhdi maxaa yeeley waxa weeyaan juhdigu waa daaqada iyo awoodda qofku leeyahy qofka mujaahid fii sabiilillaahi ah meesha ugu dambayduu gaarayaa waxa weya awoodiisa inuu ku bixiyo sharci ahaan waxaa jihaad la yidhaha badluljuhdi in dadaal lagu bixiyo dadaal iyo awood intaad leedahay fii qitaali lkufaari gaalada la dagaalankeeda iyo walbuqaati mucaaradka la dagaalankiisa buqaad waxaa la yidhahdaa marka dowlad lale dad dad muslimu leeyihiin oo imaam iyo madaxweyne muslima ay leeyihiin oo lagu kulmay oo dadkaasoo dhan ay ku kulmeen oo isla ogolaadeen oo uu caadil yahay oo dadkii la doortay ee uu imaamka u ahaa gobolka midu ay beecadiisii ka baxaan ay ku fallaagooana mucaarad ku noqdaan isagiina uu caadil yahay ciidankii dowladda xoogluhuna uu joogo ka xoog roon markaas waxaa la rabaa inta loo tago maxaad sheeganaydaan in la yidhahdo haddii waxa weeyaan ay wax saxa sheegtaan oo looga gardaran yahay in imaamka la yidhaha ka tanaasul hadday waxa weeyaan wax qiila waayaan oo sharciga islaamka ay waxa weeyaan wax ay ku helaayeen aysan jirin ee ay dulmi tahay dowladdana inay la dagaalamaan ayaa laga rabaa shacabkana waajibay ku tahay inay u kaalmeeyaan dowladdaas labadaas shardi haddii la helay oo ah madaxweynuhu inuu caadil yahay iyo xoog oo lagu muquuni karo nimankaas inuu leeyahay haddii labadaas shardi midna la waayo waxa weeyaan ma banaana dagaalku waxaana nidhi waxaa shardi ah marka hore madaxweyne lagu kulansanaa inuu yahay oy kadib ku fallaagoomaan ka baxaan madaxweynimadiis taas jihaadku ka mid yahy iyo wa qutaaci dariiqi isbaristayaalka la dagaalamkooda wa qutaaci dariiq kuwa qutaacu dariiqa la dagaalamkooda jihaadku ka mid yahy jihaadku waa sharci kitaabka alle iyo sunada nabiga iyo ijmaacuba way tuseen alxadiidu alarbacmia marwiyan waxaa laga wari can cabdillahi bni abi awfa radia allahu canhu ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalama fii bacdi ayaamihi maalmihiisii gobol ka mid ah allatii maalmihii laqiya uu la kulmay fiiha maalmaha dhexdooda alcaduwa cadowga intadara waa sugay xataa idaa maalat ishamsu qoraxdii markay iilatay oo dhanka galbeed oo ay u dhacdo u iilatay qaama fiihim dadka dhexdoodu istaaga nabiga sala allahu calay wasalam laba waqti uu dagaalami jiray aroorta hore intay qabowdahay jirku qabow yahay inuu weeraro oo dagaalka galo haddii uu dagaal uu asagu khiyaar u leeyahay uu yahay uusan wuxuu ahayn difaac markaas markii saacaddii lagu soo weeraro unbaad isdifaacin laakiin waktigaas u weerari jiray markuu asagoo wax weerarayo haddaysan waktigaas u suurtogelin oon dagaalku waktigaas u suurtogelinna nabiga sala allahu caley wasalama markay qoraxdu iilato oo duhurku galo oo la tukado oo dabayshu kacdo oo nasrigu soo degayo waktigaas ayuu dagaalka geli jiray labadaas waqti waa in loo waqti fiirsadaa markay qoraxdu iilatay qaama fiim dhexdoodu istaagay faqaala wuxuu yidhi ayuha naasu dadow laa tatamanaw had jeclaysanina liqaa alcaduwi cadowga la kulankiisa was'alu llah allah weydiista alcaafiyata nabadgelyo iyo balaayo la-aan marka nabiga wuxuu amraa sala allahu caleyh wasalam inaan qofku jeclaysan cadowga la kulmidiisa allahna uu ka tugo weydiisto nabadgelyo iyo balaayo la-aan taasaa nabi maxamed amray sala allahu alay wasalam wuxuu diidayaa inuu qofku jeclayso u yidhaha alla maanta inaan kulana nugu ficnaaleed maanta inaan salna gaaladii taas ayuu nabi maxamed diidaya inayna soo garaacdo gaaladii inay cirka dhagax madaafic ka soo tuuraan inaan ishelno taasuna waxay tusaydaa waa huruur oo qofku markaas xoogiisa iyo ciidanka u wato ayaa la weyn marka tawakulkii alle tala saaranaha iyo casiimadii iyo dadaalkii o dhan ayuu ka tegaya taasna midda lagu jabo laakiin ma ahan macnaheedu qofku inuusan jeclaanin jihaadka ma ahan macnaheedu inuusan jeclaanin shahaadada ma ahan inuusan jihaadkii ku fekerin intaba sharcigu waa amray jihaadka inuu qofku jeclaado inuu waxa weeyaan ku fakero inuu jihaado inuu ilaahay weydiisto ka tugo shahaado inuu siiyo intaba sharcigu waa amray wax la diidayana ma ahan taas fa qaala nabigu wuxu uhi ayuha naasu dadaw laa tatamanaw ha jeclaysanina liqaa alcaduw cadowga la kulmidiisa wasalu llaah allah weydiista alcaafiyata balaaya la-aan iyo nabadgelyo fa idaa laqiitumuuhu markaad la kulantaanna fasbiru sabr markaad la kulantaan laakiin ha cararaynina oo waclamu waxaad ogaataan ana aljannata jannadii taxta dilaali suyuufi seefaha gaalada lagula dagaalamaa harkooda harkaas hoostiisa ayaa jannadiiba ku sugan tahayba meel laga carar lama joogan jannadiiaad ma joogtaa ha ka cararanina meel laga carara ma ahaan marka taas waxay kutusaydaa qofku marka horena inuusan qof oo waxa weyan hobabaalo badan oo waxa weyan booto badan uusan ahayn markuu cadowga la kulmana inuu sabro oo duqaata laga rabo wuxuu kaloo kutusayaa cadowga marka loo safto mujaahidiinta in la wacdiyo oo qaa'idka uu wacdiyo oo booriyo oo jannada iyo khayraadka iyo xurulciinta iyo jihaadka ajarkiisa uu xasuusiyo si ay u sabraan nabigu sidaasuu yeelaya soo ma jeedin salawaatu ullahi wasalaamu calayh uma qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam allaahuma allah munzila alkitaabi yaa munzila alkitaabi kitaabka allihii soo dejiyeyo wa mujriya asaxaabi daruurta allaha socodsiiyeyo wahaazima alaxsaabi isbahaysatadii gaaladii soo bahaysatay allihii jebiyeyo ihzimhum gaaladan jebi wansurna calayhim nooga gargaar saasuu yidhi tanuna waxay kutusaydaa cadowga marka loo safto waqtiyaalka dacwadu mustajaabada tahay ka mid tahay waqtigaas marka in la ducaysto ilaahay la tuugo ayaa sharci ah sidaas ayaa sunnaa waa in la ducaystaa tan kaleeto waa in ilaahay loogu tawasulo sifaadiisa iyo asmaadiisa weliba sifaad manaasib u ah markaas waxaa nabigu ugu tawasula wuxuu yhi allaha kitaabkan soo dejiye muxuunu saas ugu khasisaa waxa muslimiintan amray inay dagaalamaan oo gaalada la dagalaman waa kitaabkan waxa gaalada ay nagu nacday oo ay noola dagaalamin waa kitaabkan waxaad leedahay ilaaha kitaabkan aan u eedownay ee nala kula dagaalamaa soo dejiyeyo oo nagu adoonsaday inaan gaaladan la dagaalano allahaasoo noo gargaar amarkaagaan qaadanay sidaas wey allaha daruuraha socodsiiyo koonka maamlow noo gargaar isbahaysatadii nabi maxamed kusoo duushay allihii jabiyeyo dariiqii nabigu ku dagaalamaan ku dagaalamanah ilaahu noo gargaar wey haddaadan hadda dariiqii ku dagaalamayn gargaar alle inaad ku weydiisato tira allihii maalinkaas jabiyey gaalow noo jebi de waxa weya kelmadaasu kelmad manaasiba kuuma ahan waxaa la rabaa dariiqii inaad ku sugan tahay sidaas marka galada in ilaahay loo baryo ilahay inuu jabiyo weeyan xoogaaga iyo xeeladaada aadan ku xisaabtamin alxadiiu awl bacda arbaci mia xadiiska koobaad afar boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wari can saali bni sacdin radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi ribaatu yowmin hal maalin heegankeed maalinkaasoo fii sabiililahi jihaad ahaaday a khayrun ka khayr badan min addunya addunyada iyo wamaa calayha korkeeda waxa saaran hal maalin inaad heegan ku jirto heeganka waxaa la yidhaahdaa qofka dhufayska ku jira oo waxa weeyaan muslimiinta iyo gaalada xuduudda u dhaxayda qofka huquurtaas ku jira ee dufaaca ugu jira ee muslimiintan diintoodii iyo naftoodii cirdigoodii sharaftoodii waardiyeynaya kana waardiyeynaya gaaladaas ka waardiyeynaya oo la socda oo xaraasada ku jira heeganka waa midkaas ee dagaalka diyaarka u ah hal maalin inaad heegan ahaato adoo waardiyeynaya islaamkii iyo diinkii oo gaalada ka waardiyeynaya adduunka iyo korkiisa waxa saaran in lagu siiyo taasaa ka weyn ajirkaad halkaas maalin helaydo wa mawdicu sawdi axadikum qof inin ka mida jeedalkiisa intii la dhigo filjannati jannada dhexdeeda xaal u ahaaday mawdicaasu khayrun wuxuu ka khayr badan yahay min addunya addunya iyo wamaa calayha waxa korkeeda ahaaday qofka waxa weyan jeedalkiisa intuu dhigto oo jannada ku taalla intii hal jeeda la dhigo janna waxay ka khayr badan tahay dee alla ku siiyo adduunka korkiisa waxa saaran wax alla adduunye iyo waxa kor saaran intaasaa ka khayr badan marka waxa weeyaan qofku inuu badsado waxa weeyaan heeganka iyo difaaca iyo waxa weya jannada dariiqa lagu helo taas weeyaan maxaa yeeley wax kasta oo adduun yaalla taasaa ka khayr badan warawxatu caraabo caraabadaasoo yaruuxuha uu caraabo alcabdu addoonku fii sabiila jidka alle iyo walqadwatu ka lahaad khayrun ayadaa ka khayr badan min addunya adduunyo iyo wamaa fiiha addunya waxaa ku sugan qofku hal galab inuu kallaho oo uu u kallaho jihaad oo galab caraabo uu aado iyo hal subax inuu waxa weyan hal galaba inuu caraabo oo uu jihaad aamo ama hal galaba uu waxa weeyaan aado oo jihaad uu u baxo waxay ka qayr badan tahay galabtaas kayrka iyo ajirka uu ilahay agtiisa ka gaaraya adduun iyo korkii waxa dhexdiisa ku sugan marka waa fadiilo weyn oo qof nasiib lahu uusan ka qadin qof oo maxruum ah ayaa laga hoojiya oo hadduuba awoodo heliba karaba alxadiidu thaani bacda alarbac mia xadiidka labeeya afar boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy nabigu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi intadaba allahu ilaahi weynaay ayaa u kafaalo qaaday walimuslimin waxaa u sugnaaday tadamana allaahu allah u kafaalo qaaday liman qofkii kharaja baxa fii sabiili jidkiisa ku baxo jihaad u baxa laa yukhrijuhu xaalo uusan bixinayn qofkaas ilaa jihaadun jihaad maana fii sabiili jidkayga ku jihaado qofka jihaad aada ayadoysan qofkaas gurigiisa ka soo saarin oo aysan wadin ilaa jihaad maahan fii sabiili jidkayga uu ku jihaadayo wa iimaanun rumaysnaan wax aan ahayn aysan soo saarin bi aniga uu i rumaysan yahay allah oo uu dartay ilaha allahaad rumaysneedaa ku amray uu u jihaadayo wa tasdiiqun rumaysnaan uu rumaysan yahay keliya uu soo saaray birusuli rusushayda uu rumaysan yahay fa huwa qofkaas daaminun madmuunun waa mid la damaanay caleyha korkayga xaal u ahday damaankaas anaa damaanay waxaan u damaanay an udkhilahu inaan geliyo aljannata jannada oo urjicahu aan u soo celiyo ilaa maskanihi gurigiisii aan ku soo celiyo alladii gurigii kharaja minhu uu ka baxay naa'ilan xaalu yahay mid gaaray maa naala wuxuu gaaro min ajrin ajar ah ow qaniimatin ama qaniimaan qofka ikhlaas ku baxa ee aan siyaasad u dagaalamayn ee aan kursi doonayn ee hanti aan u dagaalamayn magac iyo sumcad aan u dagaalamayn qowmiyad iyo wadaniyad aan u dagaalamayn kooxaysi aan u dagaalamayn la dagaalamaya cadowga alloo kufaarta ah qofka nuucaasa ee u dagaalamaya iimaanka uu alla rumaysan yahay iyo rusushiisa ilaa alla iyo rusushiisa amreene oo dariiqoodii inuu maro diinkoodii koryal u dagaalamaa ilaah baa u damaano qaaday inuu jannada geliyo ama uu gurigiisi ku socliyo isagoo gaaray waxa weyan ajar ama qaniimo isagoo gaaray hadduusan qaniimo soo helin ajar kaamila ayuu leeyahy hadduu qaniimo soo qaatana ajarna waa leeyahay qaniimadana waa helay laakiin waxaa ajar badan qofku marka uusan soo helin waxa weyan wax qaniimaa markaas ajarku sii weye alxadiiu thaali bacda arbacimia xadiiska saddex iyo afar boqol ka gadaal weli muslimin waxaa u sugnaaday mathalulmujaahidi qofka mujaahidka tilmaantiisa fii sabiila jidka allena ku jihaadaya qofka jidka alle ku jihaadaya tilmaantiisa markaasu wuxuu yidhi nabigu wallaahu alle ayaa aclamu u ogaal badan biman qofka jaahada jihaaday fii sabiil jidkiisa allahu akbar kelmaddaas weynaa waa kelmad weyn oo macnaheed uu yahay qof kasta oo mujaahid sheegtaa waxa weyn mujaahid maaha ilaa jihaadku sida cibaadooyinka kaleba labadii shardiyuu leeya cibaadooyinka kale ay lahaayeen waxaa la rabaa mutaabaco oo waxa weeyaan cidda aad la dagaalamaydo waa inay tahay ciddii allah iyo rasuul amrin in lala dagaalamo laakiin haddaad cid kale la dagaalamto ee aadan waxaweyn allah iyo rasuul amrin haddee dariiqii nabigama ma waafaqsana waa maqbuulba ma ahan maqbuulba ma ahano waa marduud marka waxaa la rabaa cidda aad la dagaalamayda iyo qaabkaad u dagaalamayda inuu kii nabiga yahay sala allahu caleyh wasalam shardigii labaadna waa in la helo ikhlaas alla dartiis waa inay tahay oodan dan kale ka ahayn ee haddii ciddii la yidhaha lala dagaalamo aada la dagaalamto ikhlaasnaysan ahaynna ajarkii heli maydi markaa sidaas darteeda nabigu yihi wallahu aclam biman jahada fii sabiili ilaah isaga qofka jidkiisa ku jihaadaya ee qof walboo dagaalamaa ma ahan jidka alle inuu ku jihaadayo allahu lmustacaan qofka marka mujaahidkaa ee jidka alle ku jihaadaya kamahali saaimi alqaa'imi qof maalintii sooman habeenkiina salaatuleyl u taagan la mid yihi qof maalin kasta sooman ee aan afurayn habeen kastana salaatuleyl u taagan ee aan seexanayn kaasuu la ajrgho lamidyahy allahu akbar wa tawakal allaahu allah wakiil uga ah lilmujaahidi qofka mujaahidka ah fii sabiili jidkiisana ku jihaadaya in tawafaahu hadduu alla oofsado an yudkhilahu inuu geliyo aljannata jannada ilaahay baa wakiil uga ah ow yurjicahu ama uu soo celiyo saaliman xaal mid nabad qaba maca ajrin ajr iyadou la jiro ow qaniimatin ama qaniima ay la jirto alxadiiu raabic bacda arbacmia xadiiska afar iyo afar boqol ka gadaal marwiyun waxaa laga weri can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama maa min makluumin qof la dhaawacaa ma jiro oo yuklamu lagu dhaawaco fii sabiililahi jidka alle qof la dhaawacay oo jidka alle lagu dhaawaco jihaad lagu dhaawacay ma jiro ilaa hadduu jiro jaa'a waa imaana yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walxaal kalmuhu dhaawiciisu yadmaa uu dhiigaynayo uu dhiigaynayo iyadoo dhaawicii ilaahay dartiis loogu dhiftay dhiigu ka socdo maalinka qiyaamuhu imaan allawnu midabku lawnu dami waa dhiig midabkiis wariixu karka dhiiggaasuna riixulmiski miskiga riixdiisa wey wax la carfiyo wax u caraf badan weeye marka dhiigiyo socdo markhaati ilahay hortiisa looga dhigayo ummadda la tusayo lagu karaamaynayo ayaa la keeni caraftana ummadiyaa lagu tusin sharafta iyo qofkaanu waxa uu gaaray marka waa shahaado ilahay lala hortegi karo allahu akbar ilahay shahaadadiisa nagu risaaqo shahaado ikhlaas leh oo sax ah oo sharci ah ilahi nagu risaaqo alxadiiu alkhamis bacda arbacmia marwiyin waxaa laga wari can abi ayub alansaariy radia allahu canhu qaala abi ayub wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilahi wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalama hadwatun kallahaad fii sabiila jidka alaad ku kallahaado hal subax aad aaddo aw rawxatun caraabo aad galab u baxdo jihaad khayrun ayadaa ka khayr badan mimaa kii dalacad ay u dhalatay caleyh korkiisa shamsu qoraxda wa qarabad ay usoo baxday akhraja muslim ayaa wariyey alxadiiu saadis xadiiska lixeeya bacda arbacmia afar boqol ka gadaal marwiyun waxaa laga weri can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala anas wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalama khadwatun kallahaad kallahaadooso fii sabiila jidka alle ahaatay aw rawxatun caraabo oo iyaduna jihaad aad u carawdo khayrun ayadaa ka khayr badan min addunya adduunyo iyo wamaa fiiha waxaa ku sugan akhraja albukhaari yaa wariyey laakiin waa inaad ogaataa dee jihaad gaalo aad la dagaalamay inaad u socotaa haddaad dacwo u baxaydo ood masaajidkanta ka tagto kaas tegaydo ma dhihi kartid khadwatun fii sabiili illah aw rawxatun khayrun min addunya wamaa fiiha ma dhihi kartid sababtoo ah haddii taas dacwaa la yidhaha ajirkaaga waad leedahay waa aad fiicanta haddaad dacwo wado laakiin adilo gooniya iyo magac kale ay leedahay tanna jihaada la yidhaha marka qofka muuminka ilahi inuu ka baqo oo daliil walba meeshiisa uu saaro uusan waxba ka leexin daliilka meeshiisa sida khayrka badan waa sidaas alxadiiu saabix bacda arbacmia xadiidka toddobeeya afar boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyey can abi qataada alansaariyi radia allahu canhu qaala abi qataada wuxuu yidhi kharajnaa waan baxnay maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu caleyh wasalama ilaa xunaynin xunayn ayaan u baxnay dagaalkii xunayn wuxuu dhacay waxa weeyaan sanadii sanadii wuxuu dhacay sideedaad markii maka la furtay ka gadaal intaan nabigu laabanba waadi xunaynka waa waadi u dhexeeya magaalada mako iyo daa'if oo carafaad ka dambeeya oo toban mil u jira magaalada mako kaasaa la yidhaahdaa marka halkaasa wadakara wuu sheegay abqataada wadakara wuu sheegay abu qataada qisatan qisuu sheegay faqaala rasulla rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu caley wasalam man qatala qofkii dila qatiilan qof la dilay qatiilkaasoo lahu lahda waxaad uceedaa qofkii muslimkaahayoo dilay qatiilkaasoo lahu qaatilka dilay uu ugu sugnaaday calayhidan waxaad u celidaa qatiilkii la dilay calayhi qatiilka la dilay korkiisa uu ugu sugnaaday bayinatu markaati oo uu qofka dilay markhaati u haysto falahu qofkii dilay waxaa u sugnaaday salabuhu gaalka la dilay hubkiisa qaalaha nabigu kelimadaas wuxuu yidhi halaaan saddex goor ayuu yidhi saddex goor qofkii gaal dila hubkiisa hubkiisa isaga le manaha wax alla wuxuu watoo labisan yahay isagaa iskale isagaa iskale alxadiiu thamin bacda arbacmia xadiiska sideedeeya afar boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wari can salamata ibni alakwac radia allahu canhu qaala salama wuxuu yidhi ata nabiya nabigu u yimi sala allahu caleyh wasalam caynun jaajuus jaajuuskaasoo min almushrikiina gaalada ka mid a walxaal huwa nabigu fii safarihi safarkiisii uu ku sugan yahay nabigoo safarkiisi ku jira ayuu jaajuus mushrik ah oo kufaartii lala dagaalamaya ka mid aha nabiga u yimi sala allahu aley wasalam fa jalasa waa fadhiistay nabigu cinda asxaabi asxaabtiisa agtiisa iyo taxadatu xaalu ku sheekaysanayo uma ntafala waa gadoomey jaajuuskii waa gadoomo waa tegey faqaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu aley wasalam utlubuuhu raadiya waqtuluuhu soo dila waa raadiya soo dila faqataltuhu anaa diluu yidhi salamata ibnu lakwac aad u dheeri inta cayliyo soo qabtay ayuu dilay fa nafalanii nabigu anuu dheeraad ahaan ii siiye salaba hubkiisii wax alle wuxuu watay nabigu anuu dheeraad ahaan ii siiye wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa faqaala nabig wuxuu hi man qatala yaa dilay arajula ninka faqaaluu waxay dhahdeen ibnulakwac waxaa dilay ibnulakwac salamatu ibnu camr ibnulakwac faqaala nabig wuxu hi lahu salabuu hubkiisuu leeyahay ajmacu dhammaan marka qofka gaalka dila sida saxiixa sawaabka waxay tahay waxa weeyaan hubkiisa isagaa iska leh maxaa loola jeedaa hubkiisa waxaa loola jeedaa hubka uu ku dagaalama dhammaan haduu qori yahay haduu boosh yahay haduu rasaas yahay haduu sun yahay dharka uu sito hadday kaba tahay hadday sun tahay hadday dhar kale tahay koofid hadday tahay daabad hadduu ku dagaalamaa gaari hadduu ku dagaalamaa faras hadduu ku dagaalamaa haddii lacag ay jeebka ugu jirto saad ah oo asagu gooniyahaan u leeyahay kulli waxaasoo dhan qofka dilaa qaadan haddii laakiin baabuuru ku dagaalamaya baabuurka xasaaran boorso weyn oo xiran taas waxa wey mujaahidiinta wada leh laakiin jeebkiisi waxa ku jira waxaasoo dhan ayuu iska leeyay marka masalo weyn humusna ka bixi ma isaga gooni uleh isaga ayaa gooni u leh xadiiskan marka wuxuu noo caddeeyey jaajuuska oo kufaarta ka mid ah in la dilo haddee dilkiisuna waa iska cadyahay sababtoo marka odhana kufaarta xarbiga ah oo lala dagaalamayuu ka mid ahaa haddana dhib gooniya hoos dheeraadana wuu la yimid oo muslimiintii inuu waxa weeyaan uu sirtoodii uu gaaladii u gudbinayo weeye masaladaasna in la dilaa waa ijmaac culummadu way soo naqliyeen sida waxa weeyaan culummada soo naqlida waxaa ka mid a markuu cumdaha sharxayay ibnulmulaqin aliclaam bifawaa'idi cumdati alaxkaam mujalladka tobnaad safxada safxada saddex boqol labaatan iyo ko waxaa ka mid a imaamu nawowi raximah llahu tacaala saxiixulmuslimka markuu sharxayey xadiidka kun iyo toddoba boqol konton iyo afar markuu sharxayey asna waa kusoo naqliyey ijmaacaas haddii ka waran markaa jaajuusku uusan gaalada xarbiga ka mid ahayn ee gaalada dimiyiinta uu ka mid ahaa amase mucaahadiinta ah gaal oo heshiis wadanka lagu soo galay oo awal dhiiggiisu xaaraam ahaa ayaa jaajuusnimo ku kacay ma la dili karaaho dhiiggiisu ma banaanye taas culummada khilaaf bay wax isku khilaafeen inuu banaan yahay ibnulmulaqin isla safxadii aan sheegnay mujalladka tobnaad ayuu ku caddaynaya imaam nawowina meeshaas aan sheegno saxiixmuslimka sharxiisa ah ayuu ku caddaynaya marka imaam nawowi ayaan carabka marinaynaa kelmadiisi wuxuu yidhi wa qaala jamaahiiru lculamaa culammada inta ugu badan waxay yidhaahdeen laa yantaqidu laa yantaqidu cahduhu bidaalika gaal oo awal cahdi lahaa hadduu yahay cahdigiisii sidaas ku buri maa mana la dili karo waa in ama dalkii laga saaro ama si kaleeto un loo ciqaabo laakiin lama dili karo laguma xadgudbi karo ilaa awalba gaalu ahaa isagoo gaala ayaa heshiis lagu keenay waxa weeyaan tanu waa jariimo ka dhacday laakiin cahdigii inay burido aan gaarsiisnayn wey markaasuu yidhi waqaala asxaabuna ilaa an yakuuna qad shurida calayhi intiqaadu alcahdi bidalika hal maado ayuu cahdigaasi ku buri karaa waa maxay haddii waxa weeyaan markii horeeto oo ballankaas la siinayo iyo heshiiska waxa weeyaan heshiis lagula galay haddii jaajuusnimo lagu arko inuu cahdigiisu buray lana dili doono haddii marka hore heshiis lagula galay markaas waa buray saasaa shaaficiyada la gooniya qowlkaas culammada kale waxay leeyihin may ma burayo laakiin bacdulculamaa dhahaydaa waa jira heshiiskiisii waa buraya waana la dili karaa way jiraan laakiin culummada mucdamkooda waddadaasa mareen ka waran haddii uu jaajuusku muslim yahay oo muslimiintii jaajuus ka mid ah waxa weeyaan qof muslimiintii ka mida uu gaaladii jaajuusnimo u sameeyo labaa loo kala qaadin haddii waxa weeyaan qofkan muslimkaa uu jeclaysto in gaalnimadu kor noqoto oo uu gaalada sirta u siinayo diintooda gargaar uu ugu gargaarayo oo uu jecel yahay in diintoodu kor noqoto islaamkii iyo muslimiintiina laga qaalib noqdo la baabi'iyo taas iyadaa ridaaba taasna waxa weya ibnu jariir dabri wuxuu ku caddaynaya markuu sharxaya fii suurati ali cimraan ilaahay qowlkiisa laa yatakidi almu'minuuna alkaafiriina wliyaaa min duuni lmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shay qofka sidaas yeelaa ilaahay waxba ugama sugna diintiisii laakiin haddii uusan sidaas ahayn ee dan adduunyo uu sidaas u yeelo oo waxa weeyaan adduunyo uu gaalada ka leeyahay darteed sidaas u yeelo isagoon diinkooda jeclayn diinta muslimiintana nabcayn xukunkeedu waa maxe markaas hadduu sir gudbiyo culammada muslimiinta nin yidhi waa murtad ma lahayo intaan anugu ogahayaan ka hadlin a'imada marka muslimiintu masaladaas aaday uga hadlaan ma la dili kara mase lama dili karo marka culummadu waa isku khilaafaan imaamu shaafici kitaabkiisa umka ayuu masaladaas ku nasgareeyey baabu u qabtay kitaab jihaad dhexdiisa wuxuu yidhahdaa almuslimu yadullu lmushrikiina calaa cawrati lmuslimiin baabkan o dhan wuxuu ka hadlaa qof muslima oo gaaladii tusaya muslimiinta meeshay ka degan yihiin halkaanay ka degan yihiin ka dila halkaas ka qabta halkaas ka xira halkaas uga soo duula uu gaaladii leeyahy waana muslim wuxuu leeyahay ma banaana ilaahayna ma xalilin dhiiggiisa mana la dili karo sababtoo ah ficilkiisaas wuxuu yidhi gaalnimana waa ixtimaalaa dembi ka yarna waa ixtimaalaa si lagu ogaa karaa ma jirto asaga in la weydiiyo maahan haddii isaga la weydiiyo oo uusan gaalnimo inay tahay sheegina dan addunya inay tahay uu sheegana ma banaana wuxuuna u dariishaday xadiiskii bukhaari iyo muslim oo xaadib ibnu abi baltaca oo inta nabiga sirtiisa gudbiyey fatxulmaka markuu nabigu rabay inuu aado waxa weeyaan nabigu waa weydiiyey markaas maxay tahay sidaan maxaad u yeeshay nabiga markuu sidaas weydiiyena wuxuu sheegay inuusan gaaloobin wuxuu yihi rasuulka allow ha igu degdegin aniga waxa weyan arrintaas uma yeelin shaki aan islaamnimada ka shakiyey gaalnimad aan raalli ku ahay islaamnimo kadib inaan gaaloobay midna sidaas uma yeelin dan adduunu sheeg oo wuxuu yidhi nimankaas waxa weyan meeshaas waan kasoo hijrooday anigana quraysh kama dhalan waxaan islahaa dadkan kaleeto muhaajiriinta qaraabay ku leeyihiin oo qaraabadaasa u ilaalinayda dadkoodii adiga maadaama fursadaasu ku dhaaftay abaal arrintaan ha u arkeen ha kuu ilaaliyeen intaasaan islahayo nabiguna wuxuu yidhi rumu inii sheegay waana xadiis bukhaari muslim ah haddaba waxa weeyaan imaam shaafici halkaas uga hadlaa waa kitaabka umka ah masaladaas hadda wakti uma haysano waxaan rabnaa ishaaraadaan ka bixinayna in ishaaraadkaas looga faa'iidaysto oo qof walbaaba isagu baxfi ka sameeya canjilad gooniyon ka duubayna way jirtaa marka waxa weeyaan mujalladka labaad waxa weeyaan safxada laba boqol iyo toddobaatan laba boqol iyo toddobaatan safxada ah mujalladka labaad safxada laba boqol iyo toddobaatan amase juska afraad haddii jusjus la yidhaahdo laba boqol iyo toddobaatan laba boqol iyo toddobaatan juska afraad ka halkaas ka eeg waxa weeyaan imaam shaafici lama dili karo waa isagu leeyahy halkaasuu ka bixiya culummada qaar kamid oo kaleeto waa la dili karaa leeyihin imaamu nawowi khilaafkaas wuu soo naqliyey saxiil muslimka sharxiisa ayuu kusoo naqliyey inaan akrino ayaa wanaagsan inaan akrino wuxuu yidhi imaamu nawowi raximah llahu tacaala wa ama aljaajuusu lmuslimu jaajuuska muslimkaa faqaala shaaficiyu imaam shaafici wuxuu yidhi walwsaaciyu awsaaci wuxuu yidhi wa abu xaniifa wa bacdu lmaalikiya iyo wa jamaahiiru lculamaa sida axmed ibn xambal oo kale culammada mucdamkoodu raximahum llahu tacaala yucaziruhu limaamu imaamkaa tacziiraya qof kaleeto mana ciqaabi karo mana dili karo sideedaba taas masale laysla ogol yahay imaamkaa tacziiraya bimaa yaraa wuxuu arko oo min darbin garaacid ah wa xabsin xirib ah iyo wanaxwima wixii lamid a walaa yajuusu mana banaana qatlu in la dilo sidaas culummadaasaa tiri waxaa khilaafa imaam maalik waa kana wa qaala maalik wuxuu ihi raximah llahu tacaala yejtahidu fiihi limaamu imaamkaa ku ijtihaadaya maya qof kaloo shaksi oo caadiya kuma ijtihaadi karo waxna ma yeeli karo laakiin imaamka muslimiinta ayaa ku ijtihaadaya walam yufasir ma fasirin imaamu maalik alijtihaada wa qaala alqaadi wuxuu yidhi ciyaad qaadi ciyaad oo ka mida maalikiyada raximah llahu tacaala qaala waxay yidhahdeen kibaaru asxaabihi imaamu maalik rag ardadiisii raggii ugu waaweynaa waxay yidhaahdeen yaqtulu imaamku waa dila wey waa ku ijtihaad hadduu rabo waa dila wey oo waa dili karaa jaajuuskaas muslimka imaamku saasuu imaam maalik isagu yidhi wakhtalafuu way isku khilaafeen fii tarkibi tooba toobad ma looga tegi karaa hadduu toobad keeno qaala almajishuun wuxuu yidhi in curifa bidaalika arrinkaas haddii lagu garto oo lagu yaqaano ay caado iyo dhaqan u tahay jaajuusnimada qutil waa la dila wa ilaa haddii kale cusira waa la casiira waa la tacsiira wa fii hada alxadiidi waxaa ku sugan dalaalatun daahiratun limadhabi shaaficiyi wa muwaafiqihi ana alqaatila yastaxiqu salba masaladii salbigu ku laabtay qofka gaal dila inuu salbigiisa leeyay imaam maali imaam maalik in la dili karo ayuu qabaa sidaasayna ardadiisii yidhaahdeen waxaan leenahay marka masaladan hadda meeshaan ka akrinayno saxiixulmuslimka sharxiisa weeye xadiidka kun toddoba boqol konton iyo afar xadiidka sharxiisa weeye sidaasoo kaleeto waxaad ka akri kartaa saxiixulmuslimka sharxiisa markuu sharxayo xadiidka laba kun boqol sagaashan iyo afar taasna wuu ku keenaya kadalika waxaad ka akri kartaa fataawa ibnu taymiya shaikhulislaam ibnu taymiya wuxuu uga hadlaa fataawaha mujaladka sideed iyo labaatanaad oo jihaadka uga hadlo mujaladkaas marka uu marayo waxa weya boqol iyo sideed ilaa boqol iyo sagaal masaladaas waa uu ku keena boqol iyo sagaalayna ku taalla weliba boqol iyo sagaal oo fasaad fil ardi in loo dilo oo tacsiir loo dili karo ayuu uga hadlay tacsiir in wax loo dili karo xad ma ahan jaajuuska dilkiisu xad waxaa la idhaha shay ilaah iyo rasuul yidhahdeen ha loo dilo oo aan la khilaafi karin xad ma ahan waa shay ijtihaad u baahan imaamkaa iskale saas darteed wuxuu yidhi waman lam yandafic fasaaduhu fi lardi ilaa bilqatli qutila qofkii uusan fasaadkiisu si kale ku joogsayn dhulka uu fasaadina ilaa dil maahan waa la dila markaasuu miithaaliyey qofka muslimiintoo midaysan oo hal madaxweyne leh yimaado inuu muslimiinta kala gooyo qofka dadka bidcada ugu yeeraya si kale fasaadkooda haddii lagu jooji waayo in la dilo aayadda ilaahay uu dariishaday min ajli dalika katabna calaa bani israaiil annahu man qatala nafsan bikayri nafsin aw fasaadin fi lard fakaanamaa qatala naasa jamiica xadiiska saxiixa ay soo dariishado nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam idaa buyica likhaliifatayni faqtulu laakhira minhuma haddii laba khaliif lala beecoodo oo beeco lala galo mid ka dambeeya dila wa qaala nabig wuxuu kaloo yidhi sala allahu alay slam man jaa'akum qofka inin yimaada wa amrukum iyadoo arrintiinu calaa rajulin waaxidin hal nin aad ku midaysantiino madaxweyne inin yahay oo raba arrintiina inuu kala geeyo fadribu cunuqa qoorta ka gooya bisayfi kainan mankaan qofku raba ha ahaadee nabiga qof been ula qastay inuu amray in la dilo ayuu soo arooriyey ibnu daylami oo weydiiyey nabiga sala allahu alay slam qof camar cabidda laga reebi waayey nabigu wuxuu yidhi yidhi man lam yantahi canhaa qofkii ka joogi diido faqtulhu dila markuu halkaas marayo wuxuu ihi falihaada saas darteeda dahaba maalik wuxuu ku tegey iyo wadaa'ifatun koox oo min asxaabi axmed ka mid a isagu axmed qowlka mashhuurka wuxuu ku tegey inaan la dili karin laakiin ardadiisa gobol ka mid a ama madhabkiisa ilaa jawaasi qatli jaajuus jaajuuska dilkiisu inay bannaan tahay wa dahaba maalik wuxuu ku tegey iyo waman waafaqu dadkii waafaqay oo min asxaabi shaaficiya ka mid a waxaa ka mid a xaafidu dahabi ilaa qatli daaciyati cafwan dahabi wuxuu ku tegey waxa waya jaajuuska in la dili karay ka mid tahay qowlka horu waafaqay wadahaba maalik iyo waman waafaqahu dadkii waafaqay waxaa ku tageen min asxaabi shaafici ka mid a ilaa qatli daaciya qofka dadka ugu yeeraya in la dili karo ila bidcati bidcada marka halkaas ayuu ku yeenay shekhulislam ibnu taymiya sidaasoo kaleeto ardaygiisa ibnulqayim aljawziya kitaabka zaad ulmucaadka mujalladka saddexaad safxada muasasatu risaala dabcada muasasatu risaala mujalladka saddexaad dabcada muasasatu risaala safxada boqol toban iyo afar waxa weeyaan ayuu ku soo aroorin jaajuuska in culummadu isku khilaafeen oo waxa weya imaam shaafici iyo axmed ibn xambal iyo abu xaniifa ay yidhahdeen lama dili karo imaam maalik iyo ibnu caqiil oo ka mid a madhabka shaafici madhabka xanaabilada iyo keyrkoodna inay yidhahdeen waa la dili karaa sidoo kaleeto masaladaas waxaa soo aroorinaya in la dili karo culummada gobolkood inay qabaan alxaafid ibnu rajab alxambali markuu sharxaya arbaciinka kitaabka la yidhaahdo jaamicu culuum walxikam ayuu ku soo aroorin xadiidka markuu sharxayo laa yaxilu damu mri'in muslimin ila bixdaa halaa xadiiskaas ayuu ku soo aroorin ibnulmulaqin khilaafaadkaas wuu soo aroorin aliclaam bifawaa'idi cumdat alaxkaam mujaladka tobnaad saddex boqol labaatan saddex boqol labaatan iyo kow kadalika in la dili karo waxay culummada sheegtay waxaa ka mid ah waxa weeyaan alxaafid dahabi kitaabkiisa alkabaa'ir kabiirada ugu dambaydaba waa jaajuuskaas laakiin wuxuu sheegay jaajuuska la dila inuu yahay midka fasaad kiisa dhibaata muslimiinta uga soo laabatay oo sirtii uu fakiyey darteed dad muslimiina loo laayay ama dad muslimiina loo qafaashay ama dad muslimiina hantidooda loo dhacay kaasna halkaas ayaad ugu laaban kartaa isku soo duuduubay culummada khilaafkaas ayay masaladaas ka qabaan jaajuuska muslimkaa laakiin waa inaad ogaataa cidda laleeyahay waxbay dilaydaa ama waxbay tacsiiraydaa culummada yidhaahdeen la dili maayana waa in la tacsiirayo oo uu dembi kabiiraa galay ogol yihiin dembigaasna cidda tacsiirayda ay imaamka tahay culummada yidhaahdeen waa la dilayaan cidda dilaydaa inay imaamka tahay ayay caddeeyeen sidaan ka soo naqlinay imaam maalik marka waxaa la rabaa masalada ilaahay looga cabsado xaqeedana la siiyo siday tahayna loo ilaaliyo qof walbaana uusan asagu la goonin noqon waa masalo weyn marka rabulcaalamiin in looga cabsado qofku intuusan ilaahay hortegin oo maanta adduunyo uu joogo uu ka fiirsado waxa uu ku dhaqmayo oo uu diinka ilaahay diin cad oo ilahay la hortegi karo ka dhigto wuxuu ku dhaqmayo intaas ayaan kusoo gaabin wallah subxana wa tacala الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii cumdatul axkaam waxaan ku jirnay kitaab uljihaad qismiga ah alxadiidu taasic bacda arbaci lmia can cabdillaahi bni cumar ayaa laga wariyey can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi bacatha rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu diray sala allahu calayh wasalama sariyatan ilaalo ilaa najdin xagga najdi ayuu u diray sariyada waa qidcada yarka oo ciidanka ka mid a afar boqol iyo wixii ka hooseeyaa la yidhahdaa sariya ciidankaan nabigu raacinna sariya waa la yidhaahdaa marka jeyshna waa ciidanka weyn ama nabigu raaco sala allahu calayh wasalama ama haswa haswa marka sariya nabigu dhanka nejdi u diray fa kharajtu waan baxay yihi cabdullaahi bni cumar fiihaa sariyadaas dhexdeeda ayaan baxay fa asabnaa waxaan helnay ibilan geel iyo waqanaman ari labadaas ayaan qaniimaysanay fa balaqad waxay gaartay suhmaanunaa nasiibyaalkayagii itnay cashara baciira laba-iyo toban neef oo geela a qofkiiba nasiib u helay ariga iyo geela qaabka loo qayminana waa soo mara oo neefkii geela waxa weeyaan arigaa lagu qaymin marimisaa lagu qaymin adii sooma joogin cashar toban adig yaal ninka ninkaana laga rabo waa iga baxsaday adig hadhowaa la weydiin laakiin waxa weeyaan casharkii waa in la ogaadaa neefkii geel tobana lagu qaymay a soo marray nabigu sidaas inuu ku qaymiyey marka neefkii tobana lagu qaymay marka qofkiiba laba-iyo toban ayuu helay labiiyo labiiyo toban ayuu helay qofkiiba oo geel ah wa nafalanaa wuxuu dheeraad loo siiyey rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam baciiran baciiran neef neef geela sariyada labaa loo kala qaada keligeed inay baxdo oon ciidanku ka fog yahay oo uusan ciidanku haddii dagaalku bilowdo gurmad la gaarin oo iyadu keyga inta dagaalanto ay wax soo qaniimaysato markaas qaniimada dhanba iyada iskale khumuska unbaa laga qaadin inta kaleeto arbacatu akhmaaska marka shan loo qaybiyo afartan meeloodoo kale ayagaa loo qaybin laakiin ciidankii oo wada socdaa ilaalagu ka horayda ama ciidankii markuu soo gadoomay ka dambayda ay ka dambayda waxaa laleeyahy si aan ciidanka gadaal loogala harin ciidan xoogaa ciidanka gadaal ka ilaalinayo wey sariyadu ama marka horu socdaa oo ciidanka ka hormadhee laleeyahy sahan ahaan bal meelaha soo marmara markaas wixii ay sariyadu qaniimaysato ciidankaa laleh ciidankaa laleh haddii ciidanku joogo meel uu gurmad kala soo gaaro oo uu qawska iyo gargaarkoosi uu soo gaarayo haddii culays qabsado markaas waxay sariyadu hesho ciidankaa laleh masaladaas waa masale muhiim marka ciidankii o dhan xadiiska abu daud riwaayadda abu daauud caddaynaysa ciidankii oo dhanaa loo qaybiyey qaniimadii qofkiiba laba iyo toban neefoo geeluu helay ilaaladii sida gooriya hormartay aan nabigu neefneef geela siiyey nafliyaa laidhaha qaaidka ciidanka hogaaminaya iskale qaa'idka ciidanka hogaaminaya ayaa iskale inuu bixiyo halkuu ka bixinaa wuxuu ka bixinaa khumus khumuskuu ka bixinaa arbacatu akhmaas ayagaaba iska lahayoo qaybsaday khumuskii ayuu neefneef dheeraada ka siinaa yuu siinaa ilaaladaas goonida ah iyo ninka geesiga ahee wacdaraha muujiyey si tashjiic loogu sameeyo marka neefneef dheer sidaasuu nabigu u baxshay sala allahu alay wasalam alxadiidu alcaashir bacda arbaci mia marwiyu wa canhu can cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can inabiy nebigu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi idaa jamaca allaahu alla markuu soo kulmiyo caza allah qaaliba wajalla allaa weyne alawaliina ummadihii hore iyo walaakiriina kuwa dambe maalinka qiyaamaha marka ilaahay meel iskugu keeno yurfacu kor ayaa loo qaadin likulli qaadirin qof kastoo khaa'in ah liwaa'an calana kor loogu taagi maalinka qiyaamaha marka ummadda laysku keeno kuwii hore iyo kuwa dambe maxshar marka layskugu keeno qofka khaa'inka ah calana loo taagin meeshaas dabadaha looga xihin qofka khaa'inka dabada looga xihin calan dheer oo ummadahoo dhan ay u jeedaan markii dabada looga xidho fa yuqaalu waxaa la leeyahay haadihi midaanu kadratu fulaan ibnu fulaan waa hebel hebel khiyaanadiisii waa fadeexayn waa la fadeexayna maxay maxaa yeelay waxa weeyaan khaa'in buu ahay adduunka intuu joogu u khiyaano sameey ilaahay weynaa marka wuxuu tusa inuusan isqari karin ilaahayna uu daalacanayo markaasa ummadahoo dhan markay isku yimaadaana dabada calan looga xidhina lele waa kaasaa khaa'inka ee hadda jihaadaan kaadiyay maxaa khiyaanadan keenay baabkan waa maxay waxa ugu horeeyo jawaa jihaadka aas-aaskiisa aha ka midaba ahdiga in la ilaaliyo nabiga sala llahu alay sl xadiiski saxiix muslim ciidan kasta markuu dirayo wuxuu dhihi jiray uqzuu bismi illaah war ilaahay magciisa ku duula oo ilaahay magciisa kaashada qaatiluu man kafara billaah qofka ilaahay ku gaaloobayna la dagaalama walaa taqulluu walaa taqdiruu ha qiyaaninina qaniimada dhagarna ha samaynina oo gaalka gaalka ah waa inaadan dhakrin ma bannaana khiyaanadu oo maalan inaad tidhaahdo heshiisaan kula gelaan maalan haye markuu isdhigto aad weerarto waa xaaraan ma bannaana ma banaana hadduu isdhigto oo waxa weeyaan markuu isdhigto aad gaado xaaraan wey mar baa haddaad ahdi iyo ballan gasho ballanka sidiisa u ilaali ama waxaad tihi isu soo dhiiba inin dili mayne markay soo dhiiba inaad layd khaain baad khaain baad xataa nabiga wuxuu yidhi markaad u tagtaan xadiiska dheer saxiix muslimka markaad u tagtaan waxaad tidhaahdaan islaama hadday diidaan waxaad tidhahdaan jisya dhiiba hadday diidaan rabbi tala saartoo la dagaalama haddaad hareeraydaan oo ay yidhaahdaan waa isu soo dhiibaynaa laakiin xukunka alle nagu xukmiya ha ka yeelinin waxay leedahay annaga aynu xukmayna isu soo dhiiba ha ka yeelinina xukunka alle leesh maxaa loogu diida xukunka alle ilaa maba banaana wax kale wax lagu xukmiyaayo nabiga wuxuu yidhi haddaad marka hore ballan qaado xukunka allaan kugu xukminaa ood ku gafto inta dadaasho waa khaa'in baad maqan laakiin marka hore haddaad tihi xukunkaygan kugu xukmina way soo dhiibay waajib waxaa kugu xukunka alle inaad ku xukmido oo aad dadaasho haddaad ku gaftaan ajar aad leedahay marka marka horeeta iska ilaali kelmad ku xirta marka waxaa la diidayaa cadowga aad la dagaalamaydo inaad khiyaanto lama ogolo oo macnaha ballanka bax aad ku samaydo taas weeye ballanka bax oo tira ku dilima oo aad disho oo tira heshiisaan nahay oo aad gado sidaas weeyaan marka waa si xadiiska munaasibadii ugu weyneed waa halkaas marka waa inuu qaa'idka ciidanku uu ogaado khiyaana hadduu sameeyo ama ballanka bax maalinta qiyaamaha calan dabada looga xidhi doono qof kastooo mas-uuliyadda muslimiinta haya madaxweynaha muslimiinta imaamka muslimiinta waa inuu ogaado shacabkaas muslimka diintiisa ammaanadiisa naftooda iyo cirdigooda inuu daacad u ahaado hadduu khiyaano oo waxa uu u sheegayo ballanka uga baxo waa inuu ogaado in maalinta qiyaama calan dabada looga xihay waa inuu ogaado marka waa masalo weyn waa xadiidka macno weyn oo kalea ku jira sida caamadu ay tiraado waxay tiraadaan aakiro hooyaa laysugu abtiriya hooyada aakira laysugu tariya aadha ma jiro aakira haddii la tago saasay caamadu tira xadiidkaanaa diidaya culammadu xadiidkan u daliishaday wuxuu leeyahay fiiri haadaa katratu fulaan ibnu fulaan lama dhihin ibnu fulaana lama dhihin waa ina hebel hebel a laleeyahy aakhiro ee aakhiro in ina heblo heblaaye lama yidhah waxaa salya raad male kuwa oo qisas leyda waxay yidhaahdaan saddex sababo aakhiro ma jirto aabbahooyadaa lagu abtiriyaa saddex sababoodaa loo yeela ha yidhahdeen kow nabi ciise waa la astur ah ha yidhahdeen ilaa aabba ma leh waa idabdarro weyn fiiri nabi inuusan aabba lahayno ma ammaanay u tah mase caayay ku tah nabi ciise ammaanay u tah waaba mucjista ilaahi weyna awoodiisa aabbala-aan inuu caruur abuuray acuudu billaah tan labaad waxay yidhahdeen caruurta waladu zinaha wacaladah la qarina waladu zina dembiba ma gelin ceeb ma maleba yaa dembaabay aabihiisi hooyadiis tan saddexaadna waxay yidhahdeen xasan iyo xuseen aa la rabaa in nasab qurux badan loogu abtiriyo faadumo loogu abtiriyo cali ibnu abi daalibaa meel laga leexdaa cali ibnu abi daalib oo casharatulmubashiriina biljanna ka mid a oo aalu beydkii nabiga ka mid a oo nabiga in adeerkiisa miya meel laga leexda ama laga faano ma aha marka saddexdaba ceeb ma aha marka sida saxiixa waa sidaas nabigu yidhi sala allahu calay wasalam alxadiiu alxaadi cashar xadiiska koob iyo tobneeyo bacda arbacmia marwi waxaa laga weriy can cabdilaahi bni cumar radia allahu canhuma ana imra'atan islaam wujidat waa la helay fii bacdi maqaazi nebiy nebiga duulaanadiisii gobol ka mida sala allahu calayh wasalama maqtuulatan xaalay ta mid la dilay nebiga duulaanadiisii mid ka miduhu wuxuu arkay islaam mayda oo dhex taalla ciidankii gaalada ahayo la laayey faankare nebiyu nabigu waa inkiray sala allahu calayh wasalama qatla nisaa'i haweenka dilkooda iyo wasibyaani carruurta dilkooda nabiga waa inkiray ma bannaana carruurta gaalada iyo naagaha gaalada in la dila waa xaaraan xaaraan qacana weeye nebi maxamed waa inkiray qofka muslimkaa nebi maxamed rumaysan naagaha gaalada iyo carruurta gaalada wa inuusan dilin wa inuusan dilin laakiin laba gooroo la dilaayaa jirta labada goor waa maxay hadday askariya tahay iyadii dagaalamaydo dhihi maydi iska kaydin naagaatoo ku dili maaye way iska dhexeen markaa ilaa haddeer way jiraan naaga askara taas waa gooni wayna dhacday saxaabada way dileen naag dagaalamayda ta labaad haddii meel la weeraro oo kufaar meel joogta la weeraro oo madaafiic lagu garaaco ama iyadoo laisla jirin habeen madow seefta lagala dul dhaco oo la miro wixii caruur iyo naagoo ku dhinta dembi ma dembi kaa soo gaarima nabiga sal اlahu alay waslam xadiis bukhaari iyo muslim arrintaas tusa xadiiska waxa weya sacd ibnu juhama nebiga la weydiiyo layidhi ka waran xaafad mushrikiin ah oo habeen madow la mirayo oo la asiibayo carruurta iyo naagihii le-ana ilaa looma kaa jeedee nabiga wuxuu yihi hum minhum ayagay ka mid yihin gaaladay ka mid yihin mar hadday habeen madow la miraayo ilaa uma kala jeedid adeeg marka kufaarta haddii la weeraro oo meesha ciidan lagu og yahay naaga carruur meel iska jooga in la weerara ma banaana ma banaana laakiin ragaa lagu ogyahay ciidana lagu ogyahay waa la weeraray waa habeen madow ama madaafiica lagu garaacay kufaartii waxa weya caruurta iyo naagaha ku dhintaa ayagay ka mid yihiin labadaas xaalo ayaa la dili karaa xadiiska imaam axmed wuxuu ku daraa laba qoloo kale oon la dili karin labadaas qoloo kaleeto waxay yihiin odayaasha dhacay oon talo iyo xoog midna gelin odayaasha dhacay oo aan talo iyo xoog midna gelin lama dili karo odagu hadduu talo galo haddee faqaatiluu a'imata alkufri wey hadduuba talada iyo hoggaan yahay isagaaba ugu daran laakiin wax tala gabay oo tuxush ah oo cutush ah ma la dilaayo kan kaleeto oo aan la dilay waxa weeyaan ruhbaanta kuwa oo waxa weeyaan caabudiinta kufaarta kiniisadaha iskaga jirta mawlacyada ku jirta oon dagaal iyo siyaasad midna gelin ma banaana in la dila wanabigu wuu ka dardaarmi jir ciidanka markuu dira marka labadaasna lama dilo alxadiiu haani cashar xadiiska labiyo tobneeyo bacda arbicmia marwiyu waxaa laga wariyay can anas ibni maalikin radia allahu canhu ana cabdiraxmaan ibni cawf iyo wa zubayr ibni cawaam shakow waxay ka sheegteen alqamla injir injir ayaa ku baxday intay jihaadka u socdeen ay socdeen ilaa wati waa kulayl meel fogna waa loo socdaa dharka la sitaana waa dhar culculus oo maro adag weeye marada la sitaa oo suufa dhar jiljiricsan iyo lama heli karo injir ayaa ku baxda markaasay rasuulka u sheegteen shakow waxay ka sheegteen alqamla injir ilaa rasuulilahi u sheegteen sala allahu calay wasalam fii qisaatin dullaan dhexdiis taasna waxaa dareemayda culayska iyo dhibka iyo baahida loo soo maray diinka ilahay koryeelidiisa fii qisaatin dullaan ayay ugu sheegteen dullaankaas lahumaa labadooda u sugnaaday fa rakhasa waa u ruqseeyey lahumaa labadooda nabigu waa u ruqseeyey fii qamiisin qamiis farakhasa waa u ruqseeyey lahumaa labadooda fii qamiisi alxariiri qamiis xariir ah ayuu nabigu u ruqseeyey sala allahu calayh wasalama wa ra'aytu waan arkay calayhima wa ra'aytuhu qamiiskaas waan arkay calayhima korkoodaan ku arkay yui anas ibnu maalik anas ibnu maalik shakayaaminu dhigaan shakayam saas ini wada dhigaan saasaaba sheecan ana cabdiraxmaan ibni cawf iyo wasubayr ibni cawaam shakayaa way sheegteen alqamla injir ayay ka sheegteen ilah rasuulilahi u sheegteen sala allahu calayh wasalam fii qazaatin duulaan oo lahumaa labadooda u sugnaatay fa rakasa nabigu waa u rugsayay lahumaa labadooda fii qamiisi alxariir qamiis xariira inay gasho karaan u fasaxay wa ra'aytu anaa arkay yuri anas ibni maalik calayhima qamiiskiyaan arkay calayhima korkooda xaalu saaraya taasna waxa weeyaan waa mas'ale ah waxa weeyaan daruuradu inay bannaydo shay xaaraan waa qaacidada la yidhaahdo aldaruuratu tubixu lmaxduuraat shayga daruuradaahu waxay banaydaa wa xaaraan hayga laakiin haddana wadaruuratu tuqadaru biqadariha intay la egtahay umbaa la qiyaasi marka xariirtu ragga xaaraamay ka tahay laakiin haddii ay daruura u qabato inay u bannaan tahay kutusayda الحديث الثالث عشر حديث كالتوان يصدح بعد الأربعمائة أفر بقول كقبال مروي وحل غير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب وغيره كانت وحيه أموال بن النظير هنتدي هير بن النظير هير بن النظير وحي كمده صدح قبيل أو يهود أو مقالة مدينة دقنين صدح قبيل أو يهود أو مقالة مدينة دقنين كمده بنو قينقاع بنو النظير إيه بنو قريلة marka markuu nabigu magaalada yimid sal allahu calay slam heshiisu la galo magaalada madiine inay ku wada noolaadaan dhinac ka deganaadaan nabiguna dhinac ka deganaado ayaguna aysan nabiga la dagaalamin gaal nabiga la dagaalamayana aysan gacan siin inaysan ayaguna nabiga la dagaalamin iyo muslimiinta nabiga qof la dagaalamayana aysan gacan siin diyadan ay wada baxshaan diyadan ay wada bixiyaan reer banu nadiir marka khilaafaa ka jira waa sanadkii sanadii lala dagaalamay bacdu la'ima waxay yidhaahdaan waa sanadii labaad oo bedel lix bilood markay ka soo wareegtay weeye sidaas ayay yidhahdaan bacdulcilamana may waa sanadii afraaday yidhahdaan sanadii afraad marka nabiga diyu u doon laba nin oo nin muslimhu dilay diyadood uu u doon uu yidhahdo waa ninka heshiisani diyadii siiya kaasay yidhahdeen soo dhawow abulqaasim diyadii aan wax ka baxayna yahuud khiyaanadiisa meelay fariisiiyeen derbi agtiisa meesha noo fariisay yidhahdeen aan iswasanne markaasayna hayo yaa dilay gaal inta u xisaan waxay dhadeen inta derbiga shadiisa tagtid oo dhagax way soo qaadid derbiga la soo kortid madaxa ku fariisiya dhibkiisu ha naga harin bis gaalkii yahuudkii oo la koraya dhagaxiya malkujibu u sheegu yidhi ka kac meesha markaasuu ka dhaqaaji bis markaasaa nabigu dagaal ku soo qaado ilaa iyagaa ballankii ka baxay waa la hareereeyey markii la hareereeyey waxaa lagula heshiiyey inay qaxaan meel alla meesha rabaa u cararaan waxaa loo ogolaaday wax alla wixii awrtu idin qaado qaata wixii gaadiidkiinu qaado oon hub ahayn wixii huba anagaale wixii aad qaada weydaan anagaale beerihii ma qaadi karaan waxa weeyaan hantidii maguurtadeed lama qaadi karo badankeedii markaasay waxa weeyaan xoogaaday u qaato iyo hubkiina meesha looga dhigo marka dagaal ma dhicin waa la hareereeyey waa isdhiibeen dagaal lama yidhaha kaasoo kale marka kaniime lama yidhaha fay aa la yidhaha gaalada wixii aan dagaal looga qaadan oo inta cabsadaan ay ka cararaan fay aa la yidhaha wixii xoog looga qaato inta laysdilo looga qaatana qaniima la yidhaha waa inaad kala taqaan labadaas labadaas oo isa iskaga kaa darmin waa la hareereeyey waa isdhiibey haniima lama yidhaha taas fay aa la yidhahda waa lala dagaalamay waa laga qaatay haniima la yidhahda wixii ay cabsidi uga qaata marka tan waxa weeyaan waa fay marka can cumar ibn khadaab ayaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kaanad waxay ahayd amwaalu bani nadiir mimaa kii afaa allahu alla u soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam oo mimaa shay ah lam yuujifi lmuslimuuna muslimiintu aysan ku eriyin calayhi korkiisa bikayrin farda kuma eriyin walaa rikaabin geelna kuma eriyin geel iyo farda kuma eriyin ee allah ka soo celiyey gaalada fay aa la yidhahdaa awalma muslimka xaq u lahaa gaal inuu hanti haysto xaq uma lahayn marka waxaa laga dhigay maal ay awal laga haysteen on lahayn oo ka soo laabto wa kaanat waxay ahayd khaalisan mid u gooniya lirasuulilahi rasuulka ilaahi sala allahu alay slam nabigay gooni u aheyd faya isagaa gooni ay u aheyd waqtigii nabiga sala allahu alay waslam fa kaana rasuululahi rasuulka alle wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalama yaczilu mid meel u dhigta nafaqata ahlihi eheladiisa iyo xaasaskiisa nafaqadooda sanatan hal sano marka ilaahay u waasiciyey awal hal maalin biil meel uma dhiga jirin waqtigii hore laba maalmood biil meel uma dhiga jirin carruurta laakiin markii alla u waasiciyey caruurtiisi islaamihiisii waa xushmeeyey qalbigoodiina waa qanciyey hal sano biilkoodu meel u dhig markuu hal sano biilkoodu meel u dhigay marka taas waxay kutusaydaa qofka inuu sanad iyo bilo iyo muddo dheer caruurta dhaqaale meel u dhigtaa waa sharci waana bannaanta uma yajcalu nabigu wuxuu yeeli jiray maa baqiya wixii haray filkuraaci fardaha fardaha lagu dagaalamayo ku diyaarin jiray iyo wasilaaxi hubka ciddatan sahay xaalay yihiin sahaydaasoo fii sabiililahi jihaad ahaatay fii sabiililahi jidka ilaahay ahaatay cajsa allaa qaalib ah wajalla allaa weyn wixii kaloo ka soo haray nabiga fardo ayuu ku diyaarinayay iyo hub oo waxa weeyaan sahay iyo u ah kayd gaalada lagula dagaalamo taasna waxa weeyaan waa qaadasho amarka ilaahay uu nabigu qaadanayo sala allahu calayh wasalam oo ilaah uu yidhi waacidduu lahu ma stadactum min quwa u diyaarsada gaalada intaad awoodaan oo xoog ah marka sidaas ayaa min addiin ah in la diyaariyo oo gaalada loo diyaariyo wax lagula dagaalamo oo ah waxa weeyaan isticdaad diini iyo maadi ah iimaan saxiixa cilmi saxiixa axkaam sax ah iyo maadadii lagula dagaalami lahaa marka fey asaas ah waqtiga rasuulka sagaalaha markuu sanad meel u dhigo carruurtiisa ehelkiisa inta kaleeto jihaadkuu ku diyaari jir had nabiga kadib yaa faya iskale khilaafaa ku jira culummadu waxay u badan yihiin faya imaamka muslimiinta meesha u arko ku bixina wixii aan dagaal looga qaadan gaalada lama yidhaha qaniimo faya la yidhaahdaa masaalixda muslimiintu ku bixina masaalixda muslimiinta ayuu ku bixina shaaficiyadu way khilaafsan yihin waxay leeyihiin waxa weeye khumusa laga qaado afar waxaa la siin ciidanka oo murtasiqada mujaahidiinta ah ayaa la siin waxaa soo haray markaas oo soo haraya hal meel khumuska ah kaasaa masaalixda iyo meelihii kaleeto khumuska lahaa lagu bixin laakiin culummadu waxay u badan yihiin qowlka ah in faya lagu bixiyo masaalixda muslimiinta ayadoon khumus laga bixin alxadiiu raabica cashar bacda alarbicmia xadiidka toban iyo afar iyo afar boqol ka gadaal marwiyi waxaa laga wariyay can cubaydillaahi bni cumar radia allahu canhuma qaala cabdlaahi qaala cubaydillaahi wuxuu yidhi qaala cabdullaahi wuxuu yidhi can cabdilaahi bni cumar e cafwan can cabdillaahi bni cumar ibn khadaab waxaa laga weriy radi allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi ajra nebiyu nabigu waa ordisiiyey sala allahu calayh wasalama maa shaygii dumira la gaajeeyey oo min alkhayli farda ah min alxafyaa meesha magaceeda xafya la yidhaha waa ismu makaan xafyaa waa makaan magaciisa xafya meesha la yidhaha buu ka ordisiiyey ilaa faniyati lwadaac inta laga tago meesha la yidhaha faniyat lwadaac faniyada waxa la yidhaha wadada buuraha dhex marta marka waa meel qofka madiine ka safraya dadka saaxiibadiisu ay ku sagootiyaan oo gaarsiiyaan uga soo haraan marka taniyatulwadaaca leh waddadii sagootinta wa ajra nabigu waa ordisiiyey maa faraskii lam yudamar aan la gaajayn min afaniyati faniyada laga bilaabo ilaa masjidi bani zurayq masaajidka reer bani zurayq intii laga gaaro bani zurayq waa tufo ansaarta ka mid qaala ibnu cumar cabdullahi ibni cumar wuxuu yidhi wa kuntu waxaan ahaa fii man dadkii ajra ordisiinayay wuxuu leeyahy cabdullaahi ibni cumar fardaha horta tadmiirka waxa weeye faraska marka hore waa la nerjin cunto badanaa la siin waa la kobcin aad markuu u cayilo si aad u weyn ayaa xeeri lagu xirxirin korkao dhana laga dabooli badanaad intaas oo korkaa oo laga raro xeeri xooglaa lagu xirin cuntadana waa loo yaray maxaa la rabaa inuu dhigido oo dhigid biyo badanu ka baxaan cuntadana waa loo yaray boggiisu waa yaraan marka shirkiisuna waa adkan hilibkiisu bir uu noqon ilaa dhacaanka waa ka dhammaaday marka wuxuu noqonaa faras saas u godanuu noqona oo boodi kara mid meel dheer muddo dheerna ordi kara waa diyaari midka kaleo calool weynaha oon la tadmiirin waxa wey meel dheer ma gaari karo dulbana waa xuurtoona marka fardaha marka nabigu waa ku tababeri jiray saxaabada si ay u noqdaan waxa weeyaan rag fursaan ah oo faraska daqiiqad ku weerari kara daqiiqadna la soo laaban kara daqiiqad kalena ku rogaan celin kara marka fardaha waa la tartan sii jiri kuwa oo mudamariinta ah oo la gaajeeyey oo la diyaariyey toban miil ayaa la ordisiin oo la tartansiin halkii milna waa laba kilomitir oo dhiman kilomitir lix loo dhigay meeshiisa halka miil waa laba kilomitir oo dhiman waxa weeyaan hal kilomitir oo lix loo dhigay meeshiisa marka intaas ayuu ordisiin ayuu ordisiin ayuu ordisiin waa midka la diyaariyey midka kalena hal miil bis aa la ordisiinaya illa wax dhaxa ma ordi kareen lix miil wey lix miil marka waxa weeyaan koob iyo toban koob iyo toban kilomitir weye koob iyo toban kilomitir wey madher intaas wuu ordaa waa la tartansiinaa kana midaa la saari kana mid waa la tartansiina kii soo dheereeya wax la siina ilaa cayaar hanti la isku dhigan karo lagu kala heli karo waanagi soo sheegnay waxaa ka jirta fardaha la tartansiina iyo shaba shabax ajra nebigu nebigu waa ordisiiye sala allahu calay wasalam maa faraskii dumira la gaajeeyo min alkhayli fardaha ka mid ah min alxafyaa meesha magaceeda xafyaa la yidhaha ilaa taniyati wadaac intii laga tago wa ajra waa ordisiiyey maa faraskii lam yudamar aan la gaajaysiin min ataniyati saniyada laga bilaabo ilaa masjidi bani zurey sharciga islaamka wuxuu qabaa in masaajidkii reer hebel la dhigi karo masaajid xaafadaha waxaa degan qolaa degan masaajiday ka dhisanayaan masaajidkii reer hebelaa laleeya waxna u dhibime ikhlaaskana ka hor imaamne diintana ka hor imaamne saasaaba la dhihi jiray nabiga waqtigiisa masaajidkii reer hebel aa laleeya wax ay diinta udhibaydo malaha masjidkaan masjidkii bani zureyqa la dhii jiray waktigii nabi maxamed sala allahu alay wasalam reer bani zureyqa meesha deganaa iyagaa ku tukan jiray qaala ibnu cumar wuxuu yidhi wa kuntu anugu waxaan ku jiray fii man dadkii ajra ordisiinaya dadkii ku tartamayey oo nabigu ku tababaraya fardahan ka mid ahayo anaaba ka mid ahaa qaala sufyaan ibnu cuyayna ibnu maymuun wuxuu yidhi min alxafiyaa laga bilaabo ilaa faniyat lwadaac khamsatu amyaalin waa shan miil ow sittatu ama waa lix miil lix miil haddii la yidhaha waa koob iyo toban kilomitr meelahaas wa min aniyat lwadaacna ilaa masjidi bani surayqna waxa weeye miilun waa hal miil ka faraskan caloolweynaha fiiri meel ma gaaro kaas kaas lama diyaarin marka waxa weeyaan taasna macnaheeda waxa weeye in gaadiidka iyo tiknikada loo diyaariyo jihaadka wey macnaheeda alxadiiث الkhaamis caشhar bacda rabac mia marwi waxaa laga wariyay canhu can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala cabdulahi bni cumar wuxuu yidhi qulibtu waxaa la ii soo bandhigay calaa rasuulilahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam yowma uxudin maalintii uxud uxud goormuu dhacay uxud waxa weeye waa sanadii saddexaad uxud ayaa la ii soo bandhigay sanadii oo uxud ayaa la ii soo bandhigay nabiga sala allahu calayh wasalam oo waxaa la yidhi wiilkan jihaadkuu rabaa inaad sii daydo ayaa lagaa rabaa inaad sii daydo oo ujeedka galo aa lagaa rabaa waa sanadii saddexaad wuxuu yidhi curubtu waa laii soo bandhigay calaa rasuulilahi sala allahu calayh wasalam yowma uxudin maalintii uxud walxaal ana aniga ibnu arbaca cashara sana afar iyo toban sano jir aan ahay falam yujiznii nabiga ima ogolaan waa ii diiday afar iyo toban sano aan jiro waa saqiir marka saqiirada loo ogolaanaa jihaadka waa in laga reeba saqiirada looma ogola weliba uxud waa taqaanaa dagaalku weerar gaaladu soo qaad u ahaa ee la weerari may xaaladda fardulcaynka uu yahay nabigu waa u diiday marka ciidanka marka amiirka waxaa laga rabaa inuu kormeelo saqiirada iyo dadka aan ehelka u ahay inuu ka reebo nabigu waa u diiday uma ogolaan markaasu wuxuu yidhi falam yujisnii ima ogolaan wa curibtu waa la ii soo bandhigay calayhi nabiga yowma alkhandaq yowma alkhandaq khilaafaa ka jira laakiin waa sanadii shanaad sida uu yidhi xaafid ibn xajar alcasqalaani waa sanadii shanaad walxaal ana aniga ibnu hamsa cashara sana shan iyo toban sano jir aan ahay fa ajaasanii waa ii ogolaad ila waa qaangaare markeed mar hadduu qaangaaro marka caruurku jihaadka waa gaaro waqtigiisii hadduu qaangaaro marka waa waxa wey la yaab leh waxaan idhi uxud waxay ahayd sadde sanadii saddexaad afar iyo toban una jir khandaqna waxay ahayd sanadii shanaad shan iyo toban una jir say isku waafaqeen waxaa la rabay sanadii afraad inuu jiro moogtahay shan iyo tobankee taas way ka jawaabay xaafid ibn xajar iyo qayrkiis waxay yidhaahdeen uxud markay dhacayday afar iyo tobanku bilaabo ay u ahaaye markay khandaq dhaqay dhacaydayna waa u dhammaaday shan iyo tobanki waa dhammaatay marka labada sana saasay ku dhammaatay ee qaangaarka marka waxaan kaloo xadiiska ogaanay carruurku inusuu ku qaangaaraa xagga da-da shan iyo toban xadiiskaana ku caddaynaya shan iyo tobanuu ku qaangaaraa wiilku saddex sifuu ku qaangaaraa hadday waxa weeye shan iyo toban sana u gaara waa qaangaar yuusan bagaarina hadduu meliyu ka timaadana waa qaangaar haddii waxa weeyaan tinta caanada ah oo cawrada hareeraheeda ka soo baxda ka soo dhalatana waa qaangaar saddexdaasaa wiilku ku qaangaara gabadhu saddexdaas way ku qaangaartaa mid afraadna way ku qaangaartaa waa haddii xayl ku dhaco mar hadday toddoba sano sagaal sano hadday gaarto xayl hadduu ku dhaco waa qaangaar saddexdaanna way ku qaangaartaa afare marka gabdhuhu ku qaangaaraan ragguna saddex arrintan waa lagu weydiin adig mana ogaad marka waa sidaas weeye alxadiiu saadis cashar alxadiiu saadis cashar bacda arbaca mia wa canhu can cabdullahi bn cumar waxaa laga wari ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alay waslam qasama waa qaybiyey fi nafali nafalka maanta waa qaniimadii fi nafali qaniimadaa leedaa nafal wayas'aluunaka can ilanfaali anfaal waa qaniimada qasama nabigu waa qaybiyey fi nafali qaniimadii lilfarasi faraska sahmayni laba nasiibuu siiyey walirajuli ninka faraska saarana sahman hal nasiib ninka faras ku dagaalamaya waxa weeye nabiga sala allahu calayh wasalama saddex nasiibuu siiyey faraska waa laba nasiib ninka saaranna waa hal nasiib ninka lugtaan efentarigana hal nasiib uu leeyahy maxaa ninkaana farasuu soo gala waa biila waxaa rabaa dadka in lagu gooriyo saddex nasiibuu qaada markaad hal nasiib qaadato ilaabiyo efentari ad ahayd ila hub weynu soo gabay muslimka xutaraya saladaasna waa in qaabka wax loo qaybina la ogaada si hadda hadda layska sii diyaariyo marka alxadiiu saabica cashar bacda arbaci mia xadiiska toban iyo toddobiyo afar boqol ka gabaal canhu can cabdullahi bn cumar laga wariyay ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa yunafilu mid dheeraad siiya bacda man dad gebolkood yabcadu uu diraa oo mina saraayaa ilaalooyinka ah ilaalooyinka uu diro haniimada wax ka dheeraadu siinayo waa nagii soo maha masladan waa soo maha wax ka dheeraadu siina khumuskaana laga siina khaasatan gaar ahaan kaana rasuulku waxaa yunafilu mid dheeraad siiya bacda man dad gebolkood yabcadu uu diraa oo mina saraayaa ilaalooyinka ah lianfusihim nafafyaalkooda khaasatan gaar ahaan siwaa qasmi caamatiljeishi ciidanka guud qaybtiisa ka soo haray wax ciidanka guud qaybtiisa ka soo haray uu nabigu sii jiray sal allahu calayh wasalam alxadiidu thaamina cashar bacda arbici mia xadiidka sideed iyo tobna iyo afar boqol ka gadaal marwiyu waxaa laga wariyay can abi muusa cabdillaahi ibnu qays weeye alashcariyi radia allahu canhu can inabi nabiguu ka wariyey sala allahu calay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi man xamala qofkii noo soo qaata calaynaa korkeenna asilaaxa hub falaysa mina naga mid maaha qofkii xadiiska jihaadan ka hadlayna muxuu xadiiskan mahayo qofkina soo weerara naga mid maha hadde waxaa laga hadlaya jihaad yaa lagu qaadaa oo muslimka ayagu iskula soo laabta maya gaaladaa lagu qaadaa waxaa lalaku baraarji waxay tahay muslimiinta qofka jihaadka ku qaado ayaga ku jihaada ummadda muslimka ka mid maaha wey ummadda muslimka ka mid maaha laba macno wey marka hadduu yidhaa dhiigooda ii xalaalo oo uu xalaashado waa gaal muslimiinta ka mid maaha waa gaal hadduusan xalaashan oo uu leeyahay oo xaaraan iga tahay lakin waa iska dhicin ahoo ciilaan u qabaana waa muslim faasiq ahoo dariiqii nabiga kuma socdo saas wey marka mar walba waa un gaal loolama jeedo ee markuu yidhaha waa ii xalaalna kaafir wey muslimka ka mid maaha oo uu muslimkii ku jihaadayo haddii oo waxa weya laba shay aysan ahayn laba shay waa arki doonaa waxa weeyaan horena waxbaan uga soo tilmaama dhici karta laba shay nacam horena waa usoo sheegay laba shay jihaadka way ku banaantay iyagoo muslima in lala dagaalamo waa kee koow qudacu dariiqa isbaaraystayaala waa lagu jihaadi talabaadna muslimiintu hadday midoobaan oo hal madaxweyne samaystaan bayco lala galo caadil uu yahay sidii sidaas loo ahaa qola ku fallaagowdo qoladaas la dagaalankoodana buqaada la yhaha waa jihaad ayadan laba shardigay jihaad ku tahay asagu inuu caadil yahay waa shardi shardiga oo ciidan rasmigan uu haysto shardiga labaadna qoladan buqaada ah waxa weeyaan markii hore dawladdan inay ka mid ahaay inuu ka fallaagoodeen labadaas haddii haddii la helo waa lagula dagaalama laakiin marka hore hadday iskhilaafaan oo laba kooxood noqdaan koox walbaaba imaam doorato waxa weya waa laga dhex baxaa iyaga dhan ma banaana in qolo lala safta marka ummadda muslimka in lagu jihaada ma banaana qofka ku jihaadan ummadda nabiga ka mid maa alxadiidu taasica cashar xadiidka toban iyo sagaal iyo bacda arbaci mia afar boqol ka gadaal marwiyi waxaa laga wariy can abi muusa radia allahu canhu qaala abi muusa wuxuu yidhi su-ila rasuulullah rasuulka alla la weydiiyey sala allahu calayh wasalam cani rajuli nin ninkaasoo yuqaatilu dagaalamayo shajaacatan geesnimo nin geesnimo u dagaalama dagaalkuusan joogi karin mar hadduu dagaal maqlo waa gela hadduu dhowr beri moogaado wuxuu le alla waxsan ha naga qabin gorma dagaal noogu dambe xayka sidaan madaxan xanuuna qofaa saas u dagaalama oo baalku waxa weeyaan dagaalkaaba wuxuu u yahayba marqaan amase waxa weeyaan adugu waa un waa qabanaya waa qaban ama balwad uu u yahay kaas waa mid ka warramaa leey wa yuqaatilu mida u dagaalamaa faxaniyatan ficilo wuxuu u qiiroonaa kooxdiisa ama dadkiisa ama waddankiisa wuxuu leeyahay see annaga meel kuga xadidbi kara waa qiiro darteed bis ma dadkeenna annaga la lay kara u leeyahy intaasu u dagaalamaa jannana ma raadinayo diinna kor yeelina wariya wa yuqaatilu waa dagaalama mid kale riyaacan istusus midna wuxuu dagaalama horta ha lagu barto dadkaad kudhex qarsoon tahay dad aad iska reebto hadhow yaan raadkaaga la maray u raba wacdaraha uu dhigo wuxuu rabaa in dadku bartaan oo raadkiisa laga leexdo ayu daalika keebaa fii sabiililahi jihaad ah intaas kaa jihaad faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calay wasalam man qaatala qofkii dagaalama litakuuna kelimatullah kelimadda alle inay noqoto darteed hiya alculyaa midda sarayda fa huwa kaasaa fii sabiillahi jihaad jihaad yaa ah qofka u dagaalamaa kelimadda alle waa kelimadeen kelimadda alle waa tee ya laa ilaaha ila allahu wey maxameda rasuulah tawxiidku inuu kor noqdo shirkiguna baaba'o qofka u dagaalamaya ee diinka alle kor ha noqdo diinka alle asalku waa tawxiidka qofkaasaa mujaahid fii sabiillah waa ikhlaasa uma jeedin shardigii horena muxuu ahaa mutaabaca cidda lala dagaalama waa inay tahay ciddii nabigu yidhah lala dagaalamo qaatiluu man kafara billaah ujeeddada loo dagaalamana waa inay noqotaa litakuuna kalimat ullaahi hiya alculyaa taakadii alla ku makaniyana afartii shay waa inaad ku ogtaa aladiina in makanahum fi اlardi aqaamuu الsalaa wa aatow zakaa wa amaruu biاlmacruuf wanahuu can اlmunkar walilahi caaqibat اlumuur